fataaniinta la dhihi jiray qabriga dadka kufidnaynayso mankar iyo nakiir tobankaa nusuusta kusoo aroorto baro iyo wixii kaleo jumlo jumlo xamalatul carshi iyo xafadadii kuwii dadka waardiyeynayay iyo laakiin intay tirsikooda leegta allowdah wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa isagon baa garanay intay leeyihiin wa kutubihi ilahay kutubtiisa rumaysid wey afartii waaweynada qur-aanku sheegay oo isaga kamid ahaa iyo gaalaad u rumaynaysa inta kale ilahay inuu kutulay unba u daynaysaa warasuulihi ilahi rasuulyaalkiisa inaad rumaysid wey ijmaalan wa tafsiilan intii la tafsiiliyey waa qur-aanku nusuusta kusoo aroortay oo qur-aanka kusoo aroortayna hadda gaarad u baran mid walba inaad xifdi shardi ma ahe haddii lagu weydiiyo muxuu ahaa yuusuf muxuu ahaa inuu rasuul ahaa waa inaad garanayso waa sidaas ibrahim muxuu ahaa haddii lagu yidha inaad garanayso inuu nebi ahaa waa sidaas inaad kulligood kor ka xifdi shard ma walyawmi alakhir maalinta dambe inaad rumaysid wey in maalin dambaydahay jirto maalin oo aan hameen ka dambaynin maalin aan hameen ka dambayn ah hadda jirto hadda ka hor jirtay ogow hadda ka hora waxaa jiray haddana jira hadda kabacdina jiraya maalin aan hameen ka dambayn waa qiyaama qiyaamadu hadda kabacdi ma ahan hadda ka horay jirta nabi maxamed ah wuxuuna leeyahy sala allahu alayhi wasalam man maata qaamat qiyaamatuh qofku hadduu geeriyoodo qiyaamadiisi waa dhacday nabadgelyo ma habeen dambe asaga soo usoo geli ma maalin dambena uga dambayn mayso waktiga asaga u dhamaado qofki yawmul aakhir isaga wax shalay dadaa dhintay sanad ka hor boqol sano ka hor kun sano ka hor dadaa dhintay kasii hor qof war markaas yawmul aakhir wa ka bacdiga dambe keliya maaha yawmal aakhirku waa sidaas weeye ilaa bacdigii waxaa kasoo horreeya mogtahay in lagu xisaabo oo lagu su-aalo oo wixii qiyaamada dhacaya kula wadoyiin markaa naftu ka baxdayna ka bilaabanay wa tu'mina bilqadari qadarta wey inaad rumaysid wey ilaahay qadartiisa inaad rumaysid wey khayrihi qadarka midkiisa khayrka iyo washarihi qadarka midkiisa shartaaba waxa la wixii yimaadaba dhib iyo dheefba inaynan rabbi soo gara marina maamul rabbiyihiin waa inaad u garato qoraal noqota maxay saatan igu dhicen aada dhih saas le weeye ilaahay baa hor u qadaray qaala rajulka yari sadaqta run baa sheegtay qaala nabigu qaala rajulka haddana wuxuu yidhi faakbirnii nabi can alixsaan waxa ixsaanka leeraan ii sheeg alixsaanu huwa mukhu liimaani walislaam yaa leeyahay iimaanka iyo islaamka dhuuxiisii waayo allah alla waa la ba'saday da soo ma ogin waa la ba'sadayoo rag baa xaar ku galgaliyeen kaniisadii uu dhisay gaalkii la dhihi jiray abraha la dhihi jiray inkaar qabihii kaniisadii gaalku uu dhistay oo ninka carbeed u xaarka uga galgeliyo oo kale ragaa sidaas ixsaankii xaar ragaasay u galgelinayeen hadda wuxuu noqdo ixsaankaba haddii la sheego insanka laga qabsado wax aqasha hadda ra ka dhigi alla kuwaas ilahay waa abaalmari doona adduunkayd in la abaalmariyay ku ray lahayn aakhira laakiin cadaabkeeda lama rabne waxa weeyaan ixsaanku wuxuu yahay haddaad maqasho wax ixsaan la yidhaha atasawuf lewa waxa tasawuf la yidhaha atasawufu huwa alixsaanu waana ka meesha kugu yaal waana mukhu liimaani walislaami waxaa a'imadii islaamka qaadibatan ijmaaca markii la yidhaha islaamku waa sideed qaybood la yidhaha waxaan rabaa ahlusunna waljamaca an rabaa islaamka kuwooda fiican oo ahlusunna waljamaca la yidhaha marka hore dadka alla qaybiya waxa la yidhaha ahlu qiblo iyo keyrkeeda loo qaybiya wixii ahlu qiblo aan ahayn xagga iga dhiga wixii ahlu qiblo aha sunni iyo bidci loo qaybiya wixii bidci xagga iga dhiga ahlu sunnadiiya sideed laamood ah laba caamo xagga iga dhiga lix culamo aha saldhiga waxay lixda culamo waxay ijmaac ah inay nimankaa suufiya le baarka u sarreey yihiin mufasiriintu waxay ogol yihiin in suufiya aan laga daba tegin muxadisiintu waxay ogol yihiin inay dabaqada san ayagu yihiin mutakalimiintu culamada aqiidad culamada caqiidada hogaanhay ogow waa lixda sideedda qayboodba waxaa hogaamiya culamada caqiidada waxaana u sarreeya fadliga marka la yidhaha suufiyada u sarreeya suufiyadii saas aheedoo wax ka daba tegi kara aan la arkaynin dhibaan suukaadida isaga dhaqa garanayn nijaasta isaga dhaqa garanayn aniga suufiyaan hay dhahay inna lilahi wa inna ilayhi rajiun haddii marka ay noqoto ninkaasaan kaadida iska dhaqi qoyqon inuu suufi yahay soo in suufino waa aqash la yidhaha marka soo maaha aqash la yidhaha le waxay gashla marka waa suuro xumayn midi u liidatay ninkaasaa ku sameeyey waxa weeye adigu marada aad sidato haddaad adigu qashin ku galgaleedo xaarka ku galgaleedo wasa ka dhigto ma cid kalaa kuu dhaqayda maya ee wasaqda ka dhaa suufinimadu waa qaaliye waa nuxurkii iimaankii islaamka makhul iimaani walislaami weeye haddaad adigu hadda suufiyadaan jeclahay walba dheh suufiyaan hayaa dhihin haddaadan gaarin martaba la gaara lewan saddex dabaqoo kala korrayday yihiin suufiyadu yihiin waxaa nin raga ah ninkii la yidhahdo maanta anaa dabaqada u hooseeya ah ogow iskana dheme waa qorantay ogow tilmaantii laga hela laleeyahay dabaqada u hooseyda waxaa la yidhaha mutashabihiina la yidhaha dabaqada ku xigtana mutasawifiina la yidhaha dabaqada saddexaadna suufiya la yidhaha ninkii suufi noqo laha horta xagga dhighaa lahaa mutasawifna xagga u kaadi berrinkaa ninka inta soo fadhiista anaa mutashabih dhihi kara oo tilmaamihii lagakeli kara awe nin walba waa tilmaaman yahay ogow tilmaamo kamilan uu leeyahy ayadoon mutashabihnimadii la gaarin oo aan shareecada daahirkeediiba xataa la toosin karaynin qofku markuu sharciga daahirkiisii hagaajiyo uu dabaqa tegayaa mutashabih noqon marxalo kale ku daray mutasawif noqon kor u kacayaa suufigii noqonaya iyadoo iska dhaaf saddexdeediiba sharciga daahirkeediiba lagu toosnayn oon ila eber waxa weeya nin baa wuxuu yidhi suufiyaanahay bal foolxumada nimankaasi diinta islaamka dhibkuu gaarsiiyey markaasaa la yidhi xaggaan maxaa loogu tukadaa sheikow halkaas maxaa loogu tukanaya nabigaa ku duuganayu sala allahu alayhi wasalam ilaahay kugu dhaariya ninka heerkaa diin ka jooga oo oo suufiyan ahay dhahay sida loo ihaanaysta diintii fiir meesha heerka la gaarsiiyey alla waa la ba'sada diintaana ilaa uu ka dhicay qolada ba'sanayda marka waxa weeyaan tasawu alixsaanu huwa tasawufu wey waana mukhu liimaani walislaami lama sheega kare waa lagu sifooba ku sifoobay qaala rajulkii qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam an tacbud allah alixsaanu ixsaan waxaa la yidhaha an tacbud allaha ilahay inaad caabudid ka annaka sidoo adigoo taraahu ilahay arkaayo sidii adigoo alla u jeeda inaad u caabudid ogow ru'yo xaqiiqa ma ahan hadday ru'yo xaqiiqa tahay waxaa la dhihi lahaa an tacbud allaha wa anaka taraahu kaafka la jari lahaa ma ahan ru'yo xaqiiqa ah ee waa tashbiih sidii adoo alla arkaayo boqorku haddii nin aad macnaha ka baqayd nin oo boqorrada ka mida adigoo boqor adiga boqorrada adigu aada xushmaydood ka baqaydo haddaad wax ka diiddo ama khilaafto ku xilaayo ku dilaayo mid kamida haddii uu shaqo kuu dirto kuu dilo kuraa meeshaan xaaq ku yidhaa meeshaan xaqiiqa mari asuu kaa kontaroolayo ku fiirinayo sidaad yeeli laheed oo kaleeto salaadan allah kaa kontaroolaya kuna diray yelwaa salaadan allah kuu diray asagaan kaa kontaroolaya saa shaqada kuwad way ma garta ee ru'yo xaqiiqaho ishu qabanaysa maaha an tacbud allaha waa maqaamu shuhuuda la yidhaaho markuu qofku tajaliyaad badan soo maro oo anwaartii ilaahay waaridaadkii inta ku daldalo qofku sharciga daahirkiisi marka hore ha ku qumanaada suufinimaan sheeganaa sharcina ma hayo eberle waay qolada sawirka xun ka bixinaydaa waxay yihiin diinta hallaynaydaa laba qayboodo kuwana waxay rabaan midkay dadka u liidayaan oo dhan inay suufi ka dhigaan waxay yidhahdeen naga dha hebel suufi le waaye waa waa suufinimada la yasa ma garata waa dabaal eber gorofaa lele ma garata waa qof aan bidixii midig kale aqoonba qofkaas la yasay kuwa markaas qowl ahaanay u suuro xumeeyeen oo suufinimadii waxay afkooda uga sheegayaan inay wax aqasha tahay kuwana ficil ahaanay u suuro xumeeyeenoo isagoo isagu qashin wuxuu leeyahay suufinimadu saas anigu aan hayle labada waa haleyaan marka waxa weeyaan qofku markuu suuf marka martabadan gaarayo tajalliyaad ah kow ah tajali afcaali horta ha galo yacrifu ahluhu tajali asmaa ha galo yacrifu ahluhu tajali awsaafi ha galo yacrifu ahluhu tajali daat markaasu an tacbudallah kaanaka taraah ka horna kulligood waxaa ka horeya sharciga daahirkiisa waxaan hadda aan sheegayo tajaliyaadka aan leenaha waa waaridaad anwaar qofka ilaahay siinayo waxaana shardiya attaqwa u shardiya soo ilaahay ma dhihin wataqu llaha wa yucallimukum allah way ogow marka hore anwaartu waxay imaan bacda taqwa taqwana goorbay imaan sharciga inaad ilaa ku toosnaato taqwada maaha waraaba laga carara ilahay maahan inaad sharciga ku toosnaato way aqoonay rabtaa camalfalay rabtaa markaasaa wahbiyaadkii lagu siinaya ha socoto sidaas le weeye ka soco man camila bima calima awrathahu llahu cilma maa lam yaclam waa kaasa tajaliyaadkan aan sheegaynaahi waa wiraatha wax kitaab laga akrinaya maaha ee anwaar ilaahay qofka ku shubaayo wey waxayna imaanaydaa inuu sharciga yaqaan oo ku camal falay ku imaan eber meel cidlaha an tacbud allah ilahay inaad caabudid wey kaanaka sida adigoo taraahu ilahay arkay fail waa shuhuud wey inaad alla weheshataa tagaari xad oo ilmaasi wallahi hilmaanto aad xataa salaadaadan ku xisaabnayn oo adigu aadan xisaabnayn oo cirku inuu kaa koreeyo aadan garanayn oo dhulku inuu kaa hooseeyo aadan garanayn ee cibaadada aad la imaanaydaahi ay noqoto dabiici rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo dadka sidiiqiinta la yidhaahoo dhan cibaadadoodu waa iska dabeecad naftoodaa la qabsatay neeftaan inta sanka qabatid oo afka qabatid ma isku celin kartaa maya teelayn maysad neefsa ko labo ma lihid waxaad ku tala gashay maaha waxaad iska dayn kartana maaha nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam iyo dadka sidiiqiinta la yidhaahoo dhan ama ambiya ha ahaadeen ama awliya ha ahaadeen alla caabuditaankoodu waa sajiyo waxaynan dayn karayn oo naftooda rabta lewa ee waxay salaaday tootoosinayaan oo xagga u qumaatinayan ma ahan ragga akhyaartaha sidiiqiinta nin kamid ah wuxuu u yimid niman cibaadaysanayo culamaha qumanoo awliye alla iyaguna ah markaasu wuxuu yidhi maada yamurukum shaykukum waryaay sheekhiinu muxuu idin amraa waxay yidhahdeen an nacbud allaha wanuxsin alcibaada inaan ilaahay caabudno cibaadadana hagaajinuna amraa tilka maxdu lwahaniyati u yidhi waar meel cidlaahaad fadhidaana waaba sanaan caabudu diir balaaya idinku dhacday meel cidlaad fadhidaa waa la yaabeen balaaya kugu dhacday ilaahay in la caabudo oo si hagaagsan loo caabudo haddayba tahay wathaniyo tahay maxaad diinaha yidhahdeen muxuu leeyahy ninkaas arki maysid ogow nin kastoo hadlaahay mustawihiisu ka hadlaahay meelka xaggeeda kama hadli kara ogow wuxuu yidhi jaawizu lcibaadata ila lmacbuud war magaciin bi waa salaada qumaate qirada hagaaji tohtoosi intaad leedahay fa anta cabdul- cabdu salaadaa tahay war macbuudka u guda weyn kaagaad kugu dhacday salaadaan ag fadhina salaadu waxa laguu diray way daymayd laakiin inaad macbuudka ku mashquulsho weeye salaada ha ku mashquula salaada hagaaji qirada hagaaji intaad leedahay ayada le addoon u tahay ilahayba ma uu gudbinba cibaadada ka gudba macbuudka u gudbir cibaadadaas ka daa ma ahan cibaadadu sajiyaha kuu noqota waxaad tiigsataa alla ha noqoto qala alimamu suhrawardi qudisa walmaqsad alaqsa mushaahadat lculaa nin kastoo yidhi meel tiigsan nebi ha ahaado awliye ha ahaada halka meel ka xagaya nina uusan tiigsan mushaahadat llahi ilahay la arka wa war halkaas aad u yidhi salaadan ayada ha ku mashquulinina marka waxa weeyaan anwaartaani ha timaadee horta ma sharciga ku toosno an tacbud allaha ilahi inaad caabudidid weeye cibaadaduna marka horeeta inaad iyada marka hore iyada sugto wey macbuudka baro cibaadada baro waa kaasa sidii tawlo imow markaasaa waxaa imaanaya shuhuud inaad ilahay uheshatay anwaartaasaa ku imaan haddaadan taa gaarinna waa martabada kore taas aheed fain lam takun haddaadan ahayn taraahu ilahay inaad arkayso fa inahu yaraaka ilahay isagaa ku arkaya faclam ogow anahu yaraaka markaad haddaad awoodi weyso inaad ilahay weheshato qalbigaaga inaad ilahay ku xaadiridood weheshato hadday suuroobi weyso ogow harta hal garo sida qalbigaaga ilahay ugu aad ugu xaadirinaydaan waxay ta marka hore mithaal ahaan yacrifu ahlu raggi akhyaarta yaqaanaa noo shugeen oon fiican hadduu ku hayo si daran haddii oon ku hayo biyaa kuu sawir maayo ogow aad balli iyo waxaa qalbigu iska sawiranaya magarata shay haddaad jeclaato maxabadiisu ku bato isagoon meesha joogin hortaada ka muuqm muuqanaya khiyaal kuu muuqanaya ogow nin akhyaartii nin kamid ahaa ninta u yimid wuxuu yidhi sheikhow nabiga waan jeclahay sala allahu alayhi wasalam maan arkay nabigee sheikhu xaalka suuya wuxuu yidhi ma la hubaa waa la hubaa inaan nabiga jeclahay si fiican o jecla waan arki lahay waa tijaabinaynaa waxaad yeeshu yidhi mallay inta ka dherigtid oo aana hirig isku siidin meel qoraxa fadhiiso uu yidhi hoosna ha tegin biyana afka ha saarin maalintaasoo dhan qorax joog adoo caana iyo mallay ka dharki hameenkii oo dhanna meeshaas ka joog waabarkii imow biyana afka ha saarin wuxuu mooday inta inuu nabiga ku arkayo sala allahu alayh wasalam mana ahe waxaa la tijaabinaya maxabadu intay la agtaan la tijaabinaya waa barkii u yimi markaasuu yii xalay go- inkaar igu dhacday oo shalay inta dibiray indhahii caddaadeen oo oonkii rafaaday balaaya igu dhacday nabigay ma aragta maya maxay xala ku ruyootay mar kasta waxaan arkay anoo balli jooga anoo ceel jooga hoob biyahan iyadoo leeleeyahay kuwaanaad jecesha nabi maadan jeclaynayo sala allahu alayhi wasalam shayga haddaad jeceshahay ogow iska sawirmayaah ogow hurda maaha soo jeedku kuu sawirmaya markaad ilaahay maxabadiisu adiga kugu badato biyahaas maxabadooda kugu badato oo kaleoto qalbigu u sawirmaya ogow muuqaal shakli kuu muuqan maayo ee allah baa qalbigaa ku dhegay ilaah ilaah naagihii laxawgoodii iyo ilmaha laxawgoodii iyo madaxtinimadii iyo xoolihii iyo guryihii iyo gaarigiiyaa tilmaamay shaygii qalbiga ku dhegana ilah ilah ilah unbay noqonay waa si sidaa sax an tacbud allaha kaanaka taraahu ilahay inaad caabudid wey sida adigoo arkaya haddaadan martabadaa gaarinna fain lam takun haddaadan ahayn taraahu inaad ilahay arkayso fa inahu yaraak waxaad qalbiga ku haysa alla waa kuu jeeda waa ku maqlaya waa kaa warqaba taa un qalbiga ku celi markaas ogow adoo qalbigaa ku xaadir ilahay waa kuu jeedaa dembiga kuma dhiira kartid ogow ilaahay marka aan dambaabayno qalbiganaga inta shaydaan ilahay naga qariyo aan dembigii fagax ku len markaan xasuusanno markaan len ilahu kuu noqono ilahu kuu marka qalbiga alla kusoo noqdaan weelkaan markaan aan noqonayno waay marka inaad mar kastaba iyo qalbigaagu ilahay uu ka maqnaan dembiga ad wasdaadin haddi mar kasta qalbigaagu ilahay waa ku arkaya waa kaa warqaba haddii qalbiga ku jirto dembi ad was arki maydaan midaan so dambayda waxaa leeha muraaqabatan horena wax mushaahada leh qaala wuxuu yidhi rajulkii fa akhbirnii bal haddana nebiyow ii sheeg can isaacati qiyaamadana bal iiga warran qaala nebigu wuxuu yidhi mal mas-uulu canha kan qiyaamada la weydiinaya ma ahan bicalaama mid ka ogaal badan mina saa'il ka weydiinaya nabiga sala allahu alayhi wasalam markii adilo badan laysu keeno waxaa laga faa'iidaysanaya sala allahu alayhi wasalam nabigu inuu qiyaamada xilliga ay dhacayda ka warqabo inuu ka warqabo nabigu sala allahu alayhi wasalam adilo badana laga faa'idaysan ko laakiin waa loo diiday inuu sheego fi ma anta min dikraha yaa kuu dirtay ha sheegina li ma lagu ogola maadaama marka uu nabiga sheegidii loo diiday haddana la su-aalay beema aysan suuragal ahayn uuna og yahay nabigu wuxuu aaday dariiquu ku badbaadayo adigaan kuguma dhaamu yii taa macalinkiisiiya ma ogi hadduu yidha waa intaasuu dambaaba hadduu ogyahay been ay noqonaya mota sheegidna looma ogola kuguma dhaamu yidhi waa sidaas weeye qaala rajulkiya wuxuu yidhi fa akbirnii nabiy bal allo ta haddaad ii sheegay fa akhbirnii can amaaraatiha qiyamada calaamaadkeeda ii sheeg qiyaamada bal wakti ala sumadaha ilada qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam anta lidalmatu addoontu amaaratuhaa calaamadeedu waxay tahay qiyaamada calaamadeedu anta lidalmatu addoontu waa inay dhasho rabataha sayidadeeda wa dhasho waa inay dhasho waa inay gaba addoontu dhasho naaga boqoradeeda wax badan baa lagu fasiray imaamu nawowi wuxuu isagu usoo dhaweynayaa cuquuqa caasinimada dadkiibaa caasiyoobaya markaasay riwaayo waa rabataa gabar riwaayana waa rabaha oo wiila wiilkii iyo gabadhiibaa hooyadoodu waxay ula dhaqmayaan sida addoontooda o kale habar yahay ibliis tahay waa kaasa habartii ay canananayaan addoon ay leeyihin sidoo kale caasi intay noqon macnaa waxaa kaloo la yidhi waxaa weeye kathratu salaari addoomaha farabadnaanaya markaasaan addoontu ilmaha ay dhashaan ee wiilka ay ay dhashaan ama gabadha ay dhasho oo ay ninkii lahaa u dhashaa farabadnaanaya saas le wey alibnua bimanzilati labi aaba meeshuu jooga ran ka leeta waxay yidhaahdeen waxa weeye camalfalka diinta unbaa inta yaraata ah hooyadii iyadoo ilma dhashay oo ninkii lahaa ilma u dhashay ayaa suuqa inta la geeya laska garanaya mabeec ku ansixi maa lakin camalfalka diinta laga tegi hadhowtadiya qofkii ay dhashaa suuqa kasoo gadanaya bartiisa qof kala soo gadanaya miday uu noqotaba waxay tahay isku geeya waa un camalfalka diinta oo yaraada a loo badiyey antalida lamatu arabataha addoonta wayna dhasho gabadh iyado boqor boqoradeediia wa an taraa waa inaad aragto xufaatan waa sidaas weeye wa an taraa waa inaad aragto alxufaata kuwii cagacadaa alcuraata qaaqaawanaa alcaalata ee saboolka ahaa ricaasha ee raacyaalkaah yatadaawaluuna inay ku dhirirtamayaan fil bunyaani dhismayaalka manaa kaa guri dheer inay ku dhirirtamayaan guryo dheer waxaa dhisi karaya muddo dheer qofkii shaqaynayay oo xalaal hadduu hadduu ku dadaalo muddo usoo dhidido soo shaqeeyo maanta intaan ku daray guri saasaa lagu dhisi karaa dheer qarasha luma dhigi karo hadda niman cayrahay oo iska cagcadayan waxba hayn inay guri dheer dhisaan waxaa keenaysa waa kathratu lharaji dilka inta farabataa xoolo qabiilo dhan xoolaheeda nin iska soo rogaana magarata cidna ka dhacsan dadka inta lalaay bulcad badeedkaasoo kale magarata markabkaan iska qabso kana isaga dhig qabiilkaan gabka siiya eber coladan ka dhig xoolahan loo dhidiideen weeye qof hadda cayrahaayo saboolaha guri dheer wuxuu ka dhisayaa waa xoolo lasoo dhacayo nahbiye on dhacas le waan tara alxufaat alcuraat alcaalata ricaasha yatadaawaluna fi lbunyaan dhismaan ay kudhirtamayaan kanaakaa guri dheer inay ku dhirtamayaan waa ina aragta waa sidaada taagan uma indalaqa rajulkiibaa iska tegay falabitha rajul falabitu cumar wuxuu yidhi anigaa nagaada meliya riwaayooyinka gobolkood uma indalaqa faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ruduuhu waay riwaay labada riwaaya kaliya nabigu wuxuu yidhi isla markiiba igu yeera riwaayadana falabistu meliyan waa laba kala tego cumar ibn alkhadaab ruduuhu ilaya markii nabigu lahaa yuusan joogino ninku markuu kacay wixii ninka u ekaa markuu kacay asna cumar iska tegi ragga laleeya war ninka usoo yeera oo raggaas waxaa loo baraarujinaya ninkii u yeera soo celiyaa liy marka hadday xagga dayaan lama arko hadduu nin yahana waa sii muuqalahay mugta jibriilkiisii u noqdo meesha jooga iyo maqana lama kala ogaa laakiin markuu kacay u yidhi nabigu usoo yeera lama arko raggaas waa la baraarujiyey inuusan nin ahayna la tusay raggii laakiin xilligaas cumar ma joogino wuu kacay asna markii saddex beri la joogay labistu meliyan waa bacda halaaata ayaamin ayaa cumar wuxuu yidhi nabigu nabigu cumar wuxuu ku yidhi cumar ow fa labitu meliyan muddo dheeraan nagaayo uma qaala lii wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayhi wasalam ya cumaru cumar wa tadri ma garanaysaa man midkii asaa'ilu kiina weydiinaya u ah maalintii dhaweed kii waxna weydiinaya cumarow ma garanayda sidaabaa nabigu su-aalay sala allahu alayhi wasalam markii horuusan joogin baan idiya qultu markaasa waxaan adhiga cumar yidhi allahu ilahi wa rasuulu rasuulkiisa aclamu ku ogaa ali rasuul waxa weeyaan saxaabadu shaygay yaqaanin iyo shaygaysan aqoon a dhaqankoodu wuxuu yahay wixii la weydiiyo inay yidhahdaan sinaan allah rasul aclam ilahay rasuulkaa nooga ogaaro maxaa yeelay wixii ay yaqaaneen inay wax bedeleena dhici karto hawshu meesheedii ma joogto maalin walba tadawuraa imaan waxba cusubaa imaan waa intaas cumar ragga yaqaanu kamid sasaga ayaa u yeele mugta macrifadii meel ku inteeyey wuxuu yidhi edabtii aada wuxuu yidhi rasuulkaan ka warsanay alihi rasul garanay nooga garasho roon qaala rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam fa inahu saa'ilku jibriilu jibriil bu ataakum waa idin yimi yucalimukum waxaa idin baraya diinakum isagoo diintiina idin barayo idin yimi wuu diintii o dhamaystir una baray agu diintu maxay ahayd iimaan oo ictiqaada iyo islaam oo camalfala iyo aadaab wax kala jira xag iyo xagga adhigayda waa iimaankii oo wax qalbiga qarsoona iyo islaamkii oo camal daahira ah iyo aadaab aadaabtii waa muujiye uu suu fari nabiga ula fariistay weeye ogow edabt edabta uu yeelay int de ogow kama ixsaanku ogow labadi labadi ka dhex maayo ogow waa dhuuxoodiyaan ku idhi makul iimaani walislaami waay shay dher shay kaloo meel gaara aadaya ma marka diintii oo dhan waa muujiya xagg iyo xagga waxay udhaafaysa marka hada alxadiidu wuxuu xadiidkani horta kamid yahay mima wasafahu alculamaau biana calayhi madaaru lislami wax ka baxan haddii qur-aanka lasoo bilaabiyo haddii la dhameeyo waxaan la dhaafin isaga un xagg iyo xagga waa diintu dhaafme oo haddii keligii diina lakaga dhigi la waan ugu filaana isaga faahfaahintiisa an ugu filan rawa muslim xadidkana muslim baa weriye raximah llahu tacaala wajazahu llahu cana khayra jazaihi alxadiidu thalith xadiidkii saddexaad ayaa marwiyon waxaa laga wariyey can abi cabdiraxmaan ninka abi cabdiraxmaan la yidhaah baa laga wariyey cabdullaahi bni cumar bni lkhataabi ahaa radia allahu tacaala canhuma isagii habiib allah ka raali noqday qaala inuu yidhi cabdullaahi inuu yidhi baa laga wariyey samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulkii allaan maqlay yaquulu isagoo rasuulku odhanaya buniya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay waa diintii dhaqanka islaamku wuxuu ka kooban yahay usisa alislaamu islaamka waxaa lagu asaasay waxaa lagu dhisay calaa khamsin calaa khamsi qawaacida shan tiir shan saldhig buu islaamku ka kooban yahay macnaha ma ahan shanta iyo wax ka dheeraada haddii bina la sheegay asi calaa ka dabamartay waxaad moodaa shanta wax kor saaran in islaamkii noqonayo mase ahe yatakawanu lislaamu calaa hadihi alqawaacid islaamkaa shantan saldhig ka koobma wixii shantaa ka soo haray muxasinaat lislaam halayidhaha qawaaciddiiyo saldhiggii ma ahee waa iyaga wax sii wanaajinaya oo sii sharxaya waayo buniya alislaamu islaamkii waxaa lagu dhisay oo uu ka koobmaa ilaa guri baa la dhisaaye guriguna ajzaabuu ka koobmaaye jusasyaalka uu islaamku ka koobmaahi waa calaa khamsi qawaacidda shantir riwaayooyinka gobolkooda khamsatin ta u yeeshay marka haddii ta loo yeelo dee cadadka waad garanaysaayo saddex iyo sagaal iyo wixii u dhexeeya cagsul qiyaasay ku soconayeen marka calaa khamsin hadda markay noo tahay macduudkii ah shay mu'anatha ah waa jamcu qaacidatine laakiin calaa khamsatin haddii la yidhaha macduudkiiya mudakara ilaa cagsulqiyaasaa laga rabaa oo rukni ama asal ayaa la tirinayaa markaa alaa hay calaa khamsati arkaanin ama calaa khamsati usuulin calaa khamsati qaanuunin markaa shay markii ta-nu gelino marka macduudkiiya wuxuu noqonayaa shay muanatha haddase laakiin waa mudakar waay macnaha markaas mudakar uu noqonaa haddaan muanah yahay waa cagsulqiyaas calaa khamsi qawaacida oo jamcu qaacidatina way hadda shanti shan saldhig baa islaamku ka koobmaayuu ku dhisan yahay inta uu ka dhismaayo islaamku waa shan saldhig shahaadati an laa ilaaha ila allahu ilaah naga mooye ilah kaloo xaq lagu caabudo inuunan jirin oo la qiro wa ana muxameda nabi muxamedna rasuulullahi ilaahay rasuulkiisii inuu yahay in la qiro ilaahiyna waxdaaniyada cibaadada mudashadeeda inuu la keliyoobay in loo qiro nebi moxamedna risaalada loo qiro sala allahu alayhi wasalam waa mid iyo wa iqaami salaati salaadoo la ogo xuquuqdeeda loo dhammaystiro iyo wa iitaa'i zakaata waqtigeeda in lagu ilaaliyo shuruuddeeda iyo arkaanteeda kalena la buuxiyo ikhlaas iyo khushuucna lagu tukado iqaam sawa wa iitaa'i zakaati iyo zakada in la bixiyo oo dadka mutay la siiyo iyo waxaji lbeyti ilaahay gurigiisii in loo qasdo camalkii gaarka ahaa lala aado iyo wa sawmi ramadaana bisha ramadaan in la soomo maalmaha yarkaa in lagalaga afaysto wixii ilaah yidhi ha laga afaysto islaamnimadu intaa unbay ka kooban tahay oo mid kaleeto lix ku ilsaari maysa rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa soo saaray iyo wa muslimun imaam muslim iyo imaamu bukhaari baa soo saaray islaamnimadu waa un inta un fadaaisha ay leeyihiin marka islaamnimada iyo arkaanulislaam ay leeyihiin meel badanay ku faahfaahsan yihiin oo hadda waqti dheer lagu lumi maayo alxadiidu araabic xadiidkii afraad baa marwiyun waxaa laga wariyey can abi cabdiraxmaan mar kale ninka la yidhaahdo abi cabdiraxmaan baa laga wariyey cabdillaahi bni mascuudin radia allahu tacaala canhu cabdillaahi allah ka raalli noqdeba isagana laga wariyey cabdullahi bni mascuud qaala cabdullaahi inuu yidhi baa laga wariyey xadahanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah ayaa noo sheekeeyey walxaal buu rasuulku noo sheekeeyey huwa rasuulku asaadiqu runlowgi uu yahay midkii runta sheegi jiray uu yahay almasduuqu loo rumaynayay min qibali illaahi oo mucjizo iyo dalaa-il kowniyaada iyo kuwo oo tansiiliyaadaha u rumaynayo rabbi xaggiisa ka imaanayay ama almasduuqu min qibali innaasi dadka xaggiisa looga rumaynayo xataa dadku ay u yaqaaneen runlow inuu yahay nebigii runlowga hayay dadku u rumaynayey gaaladu in yar bay waxyiga mid qaybtii ayagu aysan rabin ay yidhaahdeen waa beene inuu runlow yahay xataa way yaqaaneen marka min qibali innaasi iyo dadka waxaa looga yaqaanaa asaadiqu lamiin runlowgii aaminka ahaayo been iyo dhagar iyo khiyaano ka aaminka ahaya dadku u yaqaaneen ama min qibali illaahi ilaahay xaggiisa nabigii looga rumaynaya isagoo rasuulku ah ayuu noo sheekeeyey fa qaala rasuulku wuxuu yidhi fii xadiidihi nabigu sheekadiisii wuxuu ku yidhi ina axadakum waa sidaan warkii nabigu ku sheekeeyaa sidaan ahaa ina axadakum midkiin yujmac waa la kulminayaa khalquhu aslu khalqihi abuuristiisa salkeedii baa la kulminayaa ama maaddatu khalqihi abuuristiisu wixii ay ka samaysnayd maaddada abuuristiisaani ka samaysan tahay ama asalkiiba waa un manidii manidaasaa la kulminayaa fii badni ummihi hooyadii calooshiisaa lagu kulminayaa fii raximi ummihi hooyadiis calooshiisaa lagu kulminayaa aladii raximkaasoo fi lbadni adeego calooshii ku jiraay ilmagaleenka hooyadiis isaga ayaa lagu maadadii uu ka abuurmaya waxaa lagu kulminayaa hooyada ilmagaleenkeedii hooyada ilmagaleenkeeduna waa un badnigu ku dhex jira arbaciina nud arbaciina yawman inaad mudaaf qadarto waa ku khasban tahay oo waxa weeye arbaciina waxaa mudaaf u qadaro aakhira arbaciina yawman afartan maalmood marka u dambaysa ama maalinta u dambaysaa lasoo kulminaya suuragal maahan afartan maalmood in lasoo wada ururinaye afartanka maalmood gebangabadooda aakhirkeeda lasoo jamcinaya yujmacu waa la kulminayaa aslu khalqihiba axadka abuuristiisii asalkeedii baa la jamcinayaa fii badni ummihi hooyadiisa calooshiisa lagu jamcinaya arbaciina yawman aakhira arbaciina yawman afartan maalmood gebangebadeeda lagu soo jamcinaya xaggee aadoo marka laga keenayaa waxa weeye waxay yidhaahdeen muxadisiintii qayb ka midihi markuu ilmagaleenka uu biyihii adoog iyo biyihii hooyo isugu tagaan ayuu jirka fagax ku leeyahay biyahaasi mar labaaday jirkii hooyo ku noqonayaan markaasay biyihii waxay gaarayaan taxta kulli shacratin wa dufratin cidi walba iyo tin walba oo hooyo jirkeeda ka mid ay wada galeen hoosta ka galeen jirkeedao dhan ay fagax ku noqdeen marka afartankaa maalmood gebangebadeed afartankaa maalmood hooyo jirkeeday ku faafsan yihiin aakhirkeedaa lasoo jamcinaya meeshii lagu soo celinaya meeshii laga meeshii aadeen laga soo miiraya wax badan oo kalena tafaasiira la sheegay yujmacu aslu khalqihiba fii badni ummihi fii raximi ummihi aladii fi lbadni ilmagaleenka hooyadiisa oo caloosha ku jira baa lagu soo jamcinaya aakhira arbaciina yowman afartan maalmood gebangebadeedaa lasoo jamcinaya nudfatin isagoo weli mani ah candhuuf isagoo oo weli biyaahon biyi iska bedelina lasoo jamcinaya uma yakuunu haddana aslulkhalqigiibaa wuxuu noqonayaa calaqatan xinjir buu noqonayaa wax yaroo dhiigahoo meeshii ay ilmagaleenka ay uga soo aadaan uga dhegaya oo aan socsoconaynin wax socsoconaya aan ahayn meelun ilmagaleenka ka miday isaga dhegayaan wax anjaxanjaa weeye xinjir yar oo calaqatan macnaa daman qaliilan yatacallaqu maa yamuru calayhi dhiig yaroo isaga dhegaya meesha uu soo maro ilmagaleenka hadduu dhinacaan ka taabto isagoo uga dhegan yahay hadduu dhinacaan kasoo foqo kan ku dhega dhinacaan taabtana isagoo ku dhegay dhiig xanjaahoo yar baa laga dhigaya yakuunu markii horeeto jamciye hooda ogow jamcigu afartan maalmood ma qaadan karo afartan maalmood lasoo jamcin maayo ee aakhirkeeda lasoo jamcin markaas lasoo jamcinayo afartanka maalmood aakhirkeedana weli nudfadiiyu yahay laakiin isagoo meeshaan markii la isugu keenay afartankii gebangabadoodii isagoo nudfa afartan maalmood akhirkeedii markii isagoo nudfa meeshii lagu soo celiyey afartan maalmood oo kaleeto ayuu yakuunu waaye afartankaas gebangabadoodu isbedelaya calaqa noqonaya afartankan dambana calaqu ahaanaya tafsiir kaleeto oo ay muxadisiintu geliyaana jiro oo macnaha lafdiga hore ay yidhaahdaan yujmacu aslu khalqihi fii badni ummihi wayakunu arbaciina yakunudan oo kale jamcigii intii hore inuu ku haro yujmacu aslu khalqihi fii badni ummihi hooyadiis caloosheedaa lagu soo kulminayaa maadadii uu ka abuurmayey fayakunu arbaciina yawma nudfatan afartan beriyuu nudfa ahaanaya afartankaas meeluu yaal marka lama sheegin ogow hooyo jirkeedii uu ku faafsan yahay isagoo nudfa iyo meeshaanuu jooga midna markaas ma ahan yujmacu aslu khalqihi fii badni ummihi fayakunu arbaciina yawma nudfatan afartan beri unbuu nudfo ahaanaya tii horeeta afartanka beri isagoo nudfa ayuu wuxuu jiray ay ku caddeed jirka dhan uu jirayoo aakhirkaa laga soo jamcinaya isagoo weli nudfa waa sidaas uma yakuunu haddana wuxuu ahaanaya aslulkhalqigi calaqatan cadxinjira buu noqonayaa midla daalika afartankii oo kale uma yakuunu haddana aslulkhalqigi wuxuu ahaanayaa maadatulkhalqigiibaa mudqatan cadhilibaa ahaanaysa midla daalika afartankii oo kale waa saddex afartanaad oo boqol iyo labaatan maalmooda waana afar bilood afartaa bilood markuu joogo dabadeed uma yursalu waa lasoo diri ilayhi xaslulkhalqigiibaa waxaa lasoo diraya almalaku malag baa loo soo diri la hilib uu noqday markaa uu hilib noqdona waa la suuraynayaa isagoon weynan badnayn oo wax weyn aan ahayn oo wax yar oo faranfar iyo lakasi hilibkiisii isagoo ah isagoo intiisa hilibkaha ah intuusan weli korin oo cadkii hilibkaa intuu yahay aa suuradii loo yeelaya gacmo iyo lugo iyo madax iyo midka wixii alla ugu talagalay shakligiiyaa loo yeeli koritaan oo wax weyn oo qof weyn oo lugo dheerdheer oo gacmo dheerdheer intuusan noqonin shakligiiyaa loo samayn faruhu markaa ma kala qaybsana cagti cagti lugtii oo dhanaa la sawiray lug lugtii kalena waa la sawiray mana qaybsan labadii lugood ma kala go-ne ogow labadii lugood oo kala go-an maahan gacmihii waa sawiran yihiin jirkay ku dhegan yihin inay gacan tahay unbaa loo garan meeshaanay ku lamaansan tahay tan halkaanay ku lamaansan tahay inuu gacantaa la garan suuradii uu leeyahay ee weli lama googoynoo gacantan gaar looma sooco in lugtan ka markaa la suureeyo kabadi isagoo sidiisii isugu yaalla thuma yursalu ilayhi lmalaku markaas dabadeed baa yursalu waxaa la dirayaa ilayhi aslulkhalqigiibaa almalaku malag loo soo diraya markii la suureeyey dabadeed fa yanfukhu markaasuu wuxuu anfuufayaa malagii fiihi aslulkhalqigiibuu wuxuu ku anfuufi aruuxa ruuxdu ku anfuufaya markaan uu ruuxdu ku anfuufayo damiirka aslulkhalqiga aan baan u celine markii horeeto abuuristii hore adwaarta uu soo marayo mar biyo ahayo mar calaqa ahayo mar mudqa ahaa misna la suureeyey markaan ruuxda la gelinayo ansha'nahu khalqan aakhara dad uu noqday ee abuuristii hore waa ka bedelmay awal wixii hore wax iska jamaadhu ahaa laakiin markaan dad uu yahay oo ilaahay suuro kale u yeelay marka uu damiirku istikhdaam uu noqonaya khalquhu aslu khalqihi ama maadatu khalqihi damiirka aad bay u celiside laakiin sidiisii hore isagoo ahad hadda wax lagu afuufi maayo isagoo abuuris cusub la abuurayo dad loo ekeysiya mal ruuxda lagu afuufaya fa yanfuqu malagii wuxuu afuufayaa fiihi aslulkhalqigiibuu aruuxa ruuxdii ku afuufaya wayu'maru markaasaa waaa waxaa la amraya biarbaci kalimaatin bikatbi arbai yu'maru lmalaku malagiibaa waxaa la amri bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo qoritaankeed afar kelimo inuu qoro ayaa la amraya bikatbi arbaci kalimaatin afar kelimo qoritaankeedaa la amri afarta kelimo malagu ha qore ikhtiyaarkiisa ma ku qorayo waxaad moodaa dadaahirku sida lafdigu u qoran yahay xadiidku nabigu u wado macnaa nebigu qaabku u cabiray daahirulxadiid wuxuu ku tusinayaa malagu in la amrayo isagoo isagu aan insha la imaan isagoon dalab la imaano maxaa qofkani ku noolaanayaa iyo qofkani intuu noolaanayaa iyo camalkiisu muxuu noqonayaa masaciida mashaqiya isagoon dhihin in la amrayo amarka xagga looga soo jihaynayo egya laakiin su-aalaa jirta isaga wax weydiinayo qofkan xadiid kaleetaa nabigu ku caddeeyey sala allahu alayhi wasalam oo isagaa axaadiidtu isfasiraysee nabigu wuxuu sheegay qofku marka hore biyuhu caloosha ay isugu tagaan hooyada iyo aabbaha biyahooda caloosha ilmagaleynka ay isugu tagaan malaga qabanaya markaasu wuxuu odhanayaa am mukhallaqah am hayra am hayra mukhallaqah ilaahuma mid la abuuraya mase waa midaan la abuurayn haddii la yidhaahdo waa mukhallaqa meeshaasuu ku tarbiyeynaya ku barbaarinaya ciid yaruu soo qaadaya oo makaanka lagu duugi doono hadhowtadii uu yahay saldhigiisu yahay ciid yar uu kasoo qaado ku daraya meeshaasuu ku korinaya oo ku maamulkaasaaba isaga loo dhiibay hayru mukhallaqatin haddii la yidhahdana waa soo tuuraya bihi markii la gaaro calaqa la gaaro xinjir markii afartankii beri la gaaro calaqa inta iska noqomayaan wuxuiyo waa laga dhigaya ogow malagaasaa ilaahay u diray oo calaqa inta ka dhigay xinjir ka dhiga wuxuu leeyahay mukhallaqatan ama hayra mukhallaqa ilaahuma mid la abuuraya misema midaan la abuurayn ha haddii la yidhaha meeshuu kusii ku barbaarinaya haddii kalena waa soo tuuri hooyadii waa dhiciso ilmaha ka dilmay baan leenahay lakiin wuxuu iskama dilmaana waa maamulay ku socdaan markii haddana afartanka beri joogo iska noqon ma hilib iska noqon maye malagan maamulka loo dhiibay isaga maamulkaas loo diray hilib markuu ka dhigo wuxuu leeyahay mukhallaqatan ama hayra mukhallaqa markii la yidhaha waa waa la abuuraya markaas wey marka malaga kale loo soo diray malagaas lasoo dirayana ikhtiyaar isaga toos loo soo diri maya su-aal isagaa geysanaya malagan markuu intaas marsiinayo ayaa kan malagan kale wuxuu isku malag maaha labay kale yihin culammada gobolkoodna isku mid ay leeyihin jibriil weeye horta midka ruuxda ku afuufaya laakiin isaga ka weeye kan loo dhiibay marka horeba maamulkana rag ba ay yidhahdeen oo muxaadisiinta ka ka mid a qayb kalena waa malag kale yidhahdeen waa un saa-il malagani wuxuu odhanayaa ma la abuur markii la su-aalaa soo socoto ma la abuuri mase ma la abuuraye ilaahu haddii hadda ruuxda la geliyo qofkan qofkan xilligii ruuxda la gelin lahaa joogo li ruux la gelin lama gaarine haddii ruuxda la gelinayo oo qofkii uu sii joogayo ilaa mukhallaqatan am hayra mukhallaqa markii uu joogo waa hilibkii uu yahay ogow waa la suureeyey waa in la khalqinayo abuuristiisu sii soconaysana waa loo sheegay hada muxuu ku noolaanaya camalkiisu muxuu noqon intuu noolaanaya isagaa su-aashaa keenaya markaasaa laleeya afartaas way qor afartu ikhtiyaarkiisa ma ahee afarta qor markii la yidhahdo risqigiisu muxuu noqon adigu qoraa layidhi ajashiisu intay noqon adigu qor rabitaankiisa noogu qori maya loocal maxfuudku ka soo qoraya ta soo fiiriya intaan noolaanayna iyo waxaan ku noolaanayna iyo camalkanagu halkaas kasoo qoraya waa sida yumaru malagii waxaa la amrayaa biarba'i kalimaatin bikatbi arba'i kalimaatin afar kelima qoritaankeeda la amraya bikatbi risqihi inuu risqigiisa qoro ayaa la amraya wa ajalihi ajashiisa inuu qoro ayaa la amraya wa camalihi risqigu ma xalaala ma xaraama ma badan yahay mase waa yar yahay wixii uu noqon doona waxaa uu risqiga la yidhaahdaa qofkan wixii uu ku intifaaca inta uu nool yahay unbaa risqi la yidhaahdaa cinda ahlisunna waljamaca alrisqu cinda alqawmi maa bihi intufic wixii qofku ku intifaaco xalaal ha noqdeen xaraamse ha noqdeen karaahase ha noqdeen ka unbaa risqigii ah risqigiisa marka u qoraa laleeyahay laxulmaxfuudka wixii ku qornaayo qalabulmaqaadir hor u qoray inuu isaguna qoraya aahay iyo badnaan iyo yaraan risqi intuu la ekaanayo markaasaa aimada gobol waxay leeyihiin risqiga la qorayaahi waa intii maxsuusaadka aha risqi la yidhaaho wixii la cuno iyo wixii la cabo iyo wixii lagu labistoo dhar loo qaatay iyo gaadiidkii qofku macnaha uu gaadiid ka dhigtoo fuulaya iyo wixii uu guursanaya iyo risqiga maxsuusaadkii rag baa ku koobay ragna macnawigu laftiisu waa risqi oo cilmigii iyo jaahii iyo sharafka iyo waxaas risqigay kamid yihiin hala qoro kulligood bikatbi risqihi risqigiisa qoridiisiyaa la amraya iyo wa ajalihi ajashiisii qoritaankeedaa la amraya ajasha muddata cumrihina waa layidhi qofku inta uu noolaanayo meesha ay ku dhammaatay intihaa intihaa'ulcumrina waa la yidhaahdaa marka ajashi haddii aan idhaahno waa duul muddata cumrihi haddaan idhaahno intay la eg tahay baa ayaa qor laleeyahay hadday sana tahay hadday kun sano tahay haddii la yidhahdo waa aakhirkay ajashuna waa aakhirulcumri haddii la yidhah meesha waktiga ku dhamaada ajal la yidhah haddii la yidhaahdana in goorma xageebuu qofku waktigeebuu dhimanayaa weeye su-aasha isagu soo jeediya iyada u qora laleeyahy maktiga uu dhimanayo laxul maxfuudkuna kasoo fiirinayo waa sidaas meeshuu ku dhimanayo waktiga uu dhimanayo laxul maxfuudka kasoo fiiriyo qor waa agsama sidaaba ugu qori wa camalihi qofka camalkiisa qoridiisiyaa la amraya qofku inuu camalkiisu camal xun yahay iyo camal fiican inuu yahay isaguna waa un rabitaankiisa malagu ku qori maya xaggu kasoo fiirin wa shaqiyun wa huwa qofkaasi shaqiyun wa bikatbi huwa shaqiyun dhe mudaafka u qadar mubtada waa khasaba qadar jumlada dhana xaraf jaargeli tii horay ka mid tahay bikatbidii la yidhi ka mid tahay wa bikatbi huwa shaqiyun aw saciidun qofkaani waa am saciidun qofkaani waa mid dhur darsaday ama waa mid dhuroobay qoritaankeedana waa la amraya labadooda ma wada qorayo oo qof labadaba loo qoraa ma jiro sacaadada iyo shaqaawada loo wada qorayo ee midkoodun baa loo qoraya midkuna rabitaanka malagama ahee waa hor wixii lawxulmaxfuudka ugu qoraayo qalamulmaqaadir ku qoray wixii xagga ku qoraay qof ku qorayo sacaadada iyo shaqaawada sideeda waxa weeyaan labadii imaam oo imaamaha ahli sunnati waljamaacati lagu magacaabo magacaas nasiibka u yeesheen way isku khilaafsan yihiin abulxasan alashcari iyo abu mansuur almaturidi waxay ku kala sheegeen laba macno oo abulxasan alashcari wuxuu leeyahay sacaadada iyo shaqaawadu waa shay-un azaliyun laa yatabadal wax horreeyo oo qadiimaho hor ilaahay intuusan lawxulmaxfuudka iyo carshiga iyo waxa dhan uusan abuurin shay azali ahaayo iska jiray intaan ciriya dhulba la abuurin oon carshiga lawxulmaxfuud iyo qalamulmaqaadiir la abuurin khalqiga dhammaantiis abuuristiisa wax ka horreeyey weeye oo wixii ilaahay uu ku ogaa qofka xilli hebel uu abuuri doono ilaahay waxa uu noqon doono ku dhammaan doono qofkaas hor allaa usii ogaa shaygaas ilaahay cilmigiisa azaliga uu ku ogaa asacaada iyo shaqaawo la yidhaahda walaa yatabadalaani asacaadatu washaqaawatu shayun azaliyun laa yatabadel wax ilaahay hor usii ogaa intuusan caalamka dhan abuurin oo qofkaani wuxuu noqon doono ah shaygaas il waxa ogaalkaas ilaahay ku hormaray baa sacaadiya shaqaa wala ismana bedelaan qofka fii daahiri xaali haddaa dumaryaha noqdo tuug noqdo zaani noqdo shaqi ma ahan hadduu salaad badan tukado qur-aan badan akriyo saciid ma ahan sacaadada iyo shaqaawadu waa wixii horoo azaliga ah oo see ku garanayna azaliga miya anagu ogeyn maya wuxuu hadda ku dhamaadaan firinayn hadda khaatimadiisu waxay ku gebangabowdo unbaa taabaa sacaada iyo shaqaawo la yidhaahda iyada u hormartay shayga ilaahay azaliga uu ogaa hor uu u ogaa inuu qofkaani ku dham inuu noqonayo shaygiiu hadda ku dhammaanaya shaygaa saabiq ah oo hormaray baa sacaadiya shaqaawo la yidhaahda waxaana ku garanaynaa hadda khaatimadu waxay ku dhammaato shaygii khaatimadu noqoton baan taana tusinaya abu mansuur almaturidi wuxuu leeyahay sacaadada iyo shaqaawadu fi fii daahiri xaali linsaani wa hadba qofka maanta hadduu salaada casr uu diido tuka diido shaqiyun maribka hadduu tukadana saciidun waa kaasi ku soco hadduu hadda maanta dembiilo noqdo zinaysto waa shaqiyun hadduu toobad keeno ilaahu kuu noqdo yidhahdo ka go-aan tahayna saciidun fi daahiri xaalihi abu mansuur almaturidi adhahay marka waa sidaas weeye sida rajaxan waxa weeye sacaadada iyo shaqaawadu waa waxa hore azaliga weeye waxaan lagu garanaya khaatimada hadda qofkiisa waxay ku dhammaato waxaan khilaaf ku jirin labada imaam isku waafaqsan yihin al-iscaadu wal-ishqaau shayun laa yatacadad walaa yatabadel waa sifa ilaahay iska leeyahay ogow al-iscaadu qofkan in la dhuraysiiyo iyo al-ishqaau in la dhur daraysiiyahay waa sifatu lilahi tacaala lakin waa sifatu ficlina sifatu daatin ma ahan sifaadka ilahay aad garanaysayo sifaatu dati walafcaali duran qadimaatun masuunaatu zawali nin maturidiya ha yidhi imaam maturidiya ha yidhi waxaan ka rabaa macnaha maturidiya waxay qabaan iyagu sifaat alafcaal iyo sifaatu daat dhammaantood waa ilaahay tilmaamihiisa ogow ilaahay tilmaamaha uu leeyahay oo qaybna sifaat alafcaal la yidhaha qaybna sifaatu daat la yidhaha wada qadiim weeye maturidiya qaba laakiin ashcariya waxay ahi alashaacira nimanka la yidhaha madhab alashcariya waxa weeye sifaatu daat bisa qadiime sifaat alafcaal kulli xaadith waay ha yeeshee macnaha iskhilaafkaasa iskhilaafsanayaan khilaaf macnawiya ma aha waa khilaaf lafdiya sifaat lafcaal horta sifaatu daat xagga iska dhig sifaatu daat oo annaga qur-aanka nusuusta aan ka fahmnay waxa weeyaan abulxasan alashcari iyo madhab ulashcari oo dhan waxa weeyaan sifaatu daat yidhaahdaa xagga iyo xagga u dhaafmaya sabculmacaani waa alqudraة wاliraadaة wاlcilm wاlxayaaة wاsamc wاlbasar wاlkalaam sifaat dat kuwaasaa la yidhaha maturidi marka hal xabbay ku dareenoo takwiin la yidhaha sideeday ka dhigeen oo sifaatu dat waa sideed oo takwiina wehliyo sideed uga dhigeen takwiinkaasay meesha soo geliyeen abulxasan alashcari wuxuu leeyahay ma ahan sifa daatiya ma ahan ee waa sifaat lafcaali kulligeedayna ka takwiinkaasay ka farcamayaan macnaha khalqi abuuristii qofkan in saciid laga dhigo in kan shaqi laga dhigo kan in risqi la siiyo kan risqiga loo diido mid in la ciseeyo mid la duleeyo mid la nooleeyo mid la dilo mid madax laga dhigo mid jagada laga qaado kulligood takwiin ay isugu imaanayan kullina sifaatu lafcaal waa tacaluqii tanjiiziga ahaa oo xaadidkaa qudradu iska lahayd waa shay hadda dhacayo waaqicda ujeedada uwe qudrada sifaadka macnaha sabculmacaani xayaatada markii laga reebo aa mid walba waxay leedahay toddoba tacaluqay iska leedahay toddobadii tacalluq hal ka mid ahoo tacalluqii tanjiiziga ahaa oo xaadidka ahaa ah kulligii takwiin laysku o laysku yidhaahda kullina waa xaadid qofkaan hadda ilaahay inuu dilaan ujeedna see qadiim u noqonayda dilitaanka hadda la dilay see qadiim ku noqon noolaynta hadda la noolay see qadiim ku noqon cisaynta hadda la ciseeyey ka qaadista cizadii laga qaaday shay qadiima ma noqon karta shay hadda hadda wax waaqaa dhacay le waay waa sifaatu lafcaal marka waxaan ka rabaa aliscaado walishqaa qofkan in saciid laga dhiga kana shaqi laga dhigahi waa sifa ilaahay iska leeyaho sifaatu lafcaal la yidhaha khilaafnaa kama taagna iyadu sifa la iska leeyahay waxa labada imaam isku khilaafsan yihin maahana waa isku waafaqsan yihin hal kaliya khilaaf kaga jira labada imaam midna waa qadiim aan inaan maadaama ilaahay aan u nisbaynayn uu leeyahy midna wuxuu leeyahy waana sida rajaan abulxasan alashari ee wuxuu hadday dhaceen say qadiimku noqonay waa ilaahay awoodiisi wuxuu hadda ku yeelay leewa wax yeelitaanka hadda u yeelay hor wax u jiray maahayn haddayba dhaceen marka aliscaadu walishqaau waa sifataani lilahi tacaala ama ashaqaawatu wasacaadatu fa sifataani lilkhalqi waay waa laba tilmaamood oo khalqigu iska leeyahay asacaada washaqaawa aliscaadu walishqaauna laba sifo ilaahay iska leeyahay wey yse kaa darbi ka socdo marka wabikatbi ahuwa shaqiyun aw am saciidun qofkaani ma mid dhuroobaya mase waa mid dhur darsaday qoritaankeeda qoritaankeedana waa la amraya middaas aftaana qor baa la leeyahay sidii un xagga noogu qoreed buuna noo qoraya ilaahay midda fiican noo qadare waxaa la yidhaha ragga akhyaarta ah oo fiicfiican oo sulaxada ahi waxay ka fakaraan saabiqada abbooyow nin walbaba waxaa qalbigiisa ku dhegan maxaa kuu hormaray abbayow cilmiga ilaahay oo azaliga maxaa kuugu hormaray masacaadii mashaqaawo wixii kuu hormaraa maxay yihiin ayay dadka abraarta ay ka fakaraan caamka dadka kada waa un intii cabsanayda oo ilahay cabsidiisa ku jirtay ogow geedkii wixii un iska shaydaan xagga isaga tuurgaaliya wixii la halmaana dadka oo caamka bulshada guudna waxay ka fakaraan khaatimada waxaad arkaysaa in badan markii dadku ducaysanayaan wax saabiqada ilaahu saabiqadanadii waxsan ka dhig qof dhahay arki maysi wax badan mid un ilaahu saabiqada noo hagaajiyo kaasina dhahay wax la hagaajinaana ma ahan saabiqada allow noo hagaaji duca mahay ogow ma hagaagsamayso saabiqadii hadda hagaagi yeeli maydo ilaahu saabiqadanadii wax hagaagsan ka dhig inaad tidhaahda moogiye hadda wax la hagaajinaa maahan laakiin khaatimadu iyo hadda waxa hadda dhacaya waay saabiqadu shay horreeyey le waay sa khaatimadu wax hadda dambe waay markaasaa ragga fiicanna waxay ka fakeraan wixii horumari bo maxaa ku horumari ilaa waxsan wixii horumari ka dhig inta guud bulshada guudna waxay ka fakeraan waxa dambe allow khaatimada noo suubi allow meel dha meel dambe nagu dhamaystir khaatimadu iskana sabaanna tii hore dabageli ogo wax diyaar lama ahan middii hore ku calaamadu waxay u tahay tii horumartay middii horumartay wixii ay tahay baa la noqoyan waa sidaa fawaladii nabigu wuxuu yidhi fawaladii ilaahay baan ku dhaartay laa ilaha ilah xaq lagu caabudo uusan jirin oo kale fawaladii ilaahay baan ku dhaartay laa ilaaha hayruhu ilaah xaq lagu caabudo hayrkiisu uusan jirin baan ku dhaarte ilaaha ilaah xaq lagu caabudaahi hayruhu uusan hayrkiisa hayn baan ku dhaartay ee keligii kan cibaadada murtaan ku dhaartay in axadakum midkin layacmalu camal falaya bicamali ahli ljanna dadka ahlu jannada camalkeediiu camal falaya salaad iyo quman iyo soon quman iyo sadaqo quman iyo camal saalix oo daldali xataa ma yakuuna intaysan ka ahnin baynahu qofka iyo axadkii iyo wa baynaha jannada dhexdeeda ilaa diraacun ilaa camalun muqadarun bidiraacin camal dhudhun lagu qadaray moogiy wax kale intaysan uga dhex marin isagii oo macnaha waxa weeyaan camalkaas yaroo dhudhun min baabi tamhiili lmacquuli bilmaxsuus yaa laydhaha hadday salaad tahay hadday soom tahay iyo sadaqa hadday tahay camalku shay macnaha leewaad shaygii macnaha haya shay maxsuusa lagu miithaalinaya camal yaroo aan badnayn wax yar wey macnaha dhudhun ma badna marka camal yar jannada u waajibideedii markay uga harsan yihiin oo hadduu camalkaas samayn lahaa janna u waajibi lahayd camalkaas markay jannada u waajibideedii ay ka xigto hadduu isaga ku daro bis janna ay u waajibaydo fa yasbiqu calayhi qofku marka waxa u dhaqaya alkitaab kitaabkii hadda jibriil uu qoray waxa weeyaan aimadu waxay antaan soo dhaafay ah kitaabkan hor lasoo sheego yuktabu waa la qorayaa bikatbi arbaci kalimaatinti iyo kitaabkan hadda uu sheegayo xaggee wax ku qoran yihiin malagaani wuxuu qorayaa xagu wax ku qore aimada qayb waxay yidhaahdeen fii jabhatihi qofka foolkiisaa lagu qoraya halkaa uu ka sujuudo afarta shay ku qoraanayaan afarta shay waxay ku qoraanayaan halkaa jabadiisa marka ay qiyaamadu soo dhowdaho qarka ay taagan tahay qur-aanku wuxuu noo sheegay ilaahay inuu daabad dhulka ka soo saarayo waidaa waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabatan min alardi tukallimuhum in annaasa kaanuu biayatina laa yuuqinuun daabadaasi qof kasta wejiga way ka tiimbaraynaysa qof walba tiim baragaarhay wadata lama arkee qoob qoobkeedii qof kasta wejigaa uga dhifanaysaa markaasaa qofka wejigiisa markay qoobkeeda ku dhifato waxaa kasoo muuqanaya shaqiyun mid midna saciidun waa kasoo muuqanaya wax qoraal cuswe malag daabadu qoraysa ma jirto kii shaqaawo waagii hore caloosha uu ku jiray malagu shaqiyun halkaan ugu qoray wejiga markay ka taabato shaqaawadia soo muuqanaysa midna sacaadadia soo muuqanaysa waa sidaa marka qofka fii jabhati linsaaniya lagu qoraya oo kitaabku waa halkaa gobolna waxay yidhahdeen may ee fii badni ummi hooyadiis caloosh hooyada caloosheedaaba lagu qoraaba riximka ilmagaleenkaaba warqadii ah oo wax lagu qorayo gobol kale waxay yidhahdeen maya warqadaa lagu qoraayo macnaa aan anagu aan ujeedin qofkaana surka loo saar loo suraya qof kastaaba cado waxa weeye warqad hadda nooga muuqata lama arka warqadina waa qoranta ilaahay baa wuxuu yidhi wakula insaanin alzamnaahu taa'irahu fii cunuqih wanukriju lahu yowma alqiyamati kitaaban yalqahu mashruuca camalkii loo wii wixii loo qoray warqadaa loogu qoray qoortaana loo suraya hay-adaas iyo halkaas halkaas laga qaatay ilahay marka saddexdoo waa suuragal wallahu aclam bixaqiiqati alxaal nas qaadic ahoo yidhaahdo meesha wax lagu qorayaa waa meel heble ma soo aroorin laakiin intaba la sheeg ilahay baana xaqida ku ogle fa yasbiqu calayhi qofka marka wax u dhaqaya alkitaabu wixii almaktuubu waa markaasi ogow kii loo qoray oo sacaada oo shaqaawo ahaa ilaa qofkan camal fiican u hayay markaasu hadda balaayadii aadayaah maktuubkii midkii loo qoray oo shaqaawada ahay u dhaqaya fa yacmalu markaasuu camal falaya bicamali ahlinaar dadka ahlunaarka camalkoodii samaynaya oo haddii ama macaasidii kaleeto yaryareeda amase kuwii kaleeto gaalnimadii macaasidii unbuu samaynaya macsi waxaa la yidhi nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam wuxuu noo sheegay uu nooga digay inaan dembigu waa yaryahay loola imaanin dembi intuu raba hala ekaadee waa yaryahay hawla imaan waxaa dhici karta inuu muujibkiiya kii naarta kuu waajibin lahaa inuu yahay inaad hor dembi usoo wado koox dembiya soo kaxaydo soo kaxaydo waxaa dhici karta halkan haddaad yarkaa ku darto midaan saqiirada haddaad ku darto bis ay khatin mayso naarta ku waajibaydaa dhici karta haddana camal saalixa hauga tegin waa yaryahay dartiis qof muslima markuu hayim adgu shaydaankii hadduusan hayn aad u dhoolacadiiso weji uqosashado weji furfurtaba ha ku ahaatee camalkaani waa yaryahay yaraan darteed hauga tegin waxaa dhici kara camal fiicanood soo waday midkii gabangabay laha buuxin lahaa inuu yahay aad dhici kartee marka haddaad awal dembi soo waday camal saalixana soo waday oo shaqaawadii iyo sacaawadii oo fi daahir xaali insaani markii laga dhigo ah haddaad labadoodii isku soo waday halkan xabo haddaad haddaad hadda dembigaan ku darto waxaa dhici karta faysduuqa caleyhilkitaabu midkii shaqaawada kuu waajibin lahaa inuu yahay dhici kartee dembigaan waa yaryahay darteed hawla imaanin kaaru qabaa haba yaraadee balaayada ka fogow hadduu yar yahay ka fogow hadduu wen yahay ka fogow waa intaasuu yahay waktiga gabangabarada imanays ma ogida mugta waa intaasood gabangabadii joogta oo xabadkaan markaad ku darto hilif nafta lagaa siiyo bisnaari ku waajibtee inaad ka toobad keeni doonto ma ogida ogow jaaniska aad ku toobad keeni doonto in lagu sii doonayn karo warab hayst ka joog marka marka fa yacmalu bicamali ahlinaari dadka ahlunaarka camalkoodu samaynaya fa yadkhuluhaa marka naarta waa geli doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamau geli doonaa wey hadda waaba nool yahay markuu qabriga ku joogan kulli ciqaab waa la kulmi doonaa waina axadakum midkiina la yacmalu u camal falaya bicamali ahli naari dadka ahlunaarka camalkooda camal falaya xataa maa yakuuna intaysan ka hanin baynahu qofka iyo wa baynaha naarta dhexdeeda ilaa diraacun ilaa camalun muqadarun bidiraac camal yar oo dhudhun lagu qadaray keliya markay waa min baabi tamhiil ilmacbuula bilmaxsuusiya wax yar camal yar markay naarta gelitaankeedii uga dhiman yahay oo hal sayi-a hadduu ku daro naar ku darto dembigii horuu soo waday hal sayi-a hadduu ku darto saqiira ay naari u waajibi lahayd dembi weyn baa kabiira maahan hadday kabiira tahay dembigaana diraac lama dheheen kabiira waa balaayo weyn wax dhudhun lagu qadara ma ahan markii naarta gelideedii uga dhiman yahay naarta uwaajibideedii maan rabaa naarta weli waa joogaa dabadu joogaa ma ma gelin naarta uwaajibideedii markay uga dhiman tahay camal yaroo saqiiraa markay uga dhiman yihiin oo hadduu kaa ku daro naari u waajibayso fa yasbiqu caleyhi qofkii waxa u dhaqaya alkitaab almaktuubu midkii loo qorayo sacaadada ah ayaa u dhaqaya markaasuu toobad keeni fa yacmalu bicamali ahliljanati dadka ahluljannada camalkoodu samaynaya oo toobadu ay saldhigii u tahay fa yadkhuluhaa jannada markaasuu geli doonaa yowma alqiyaama isaga jannadana waa geli doonaa marka wax la fududaysan kara ma ahee adigu shaqaawiya sacaado wax kuu hormaray cidcidna war hadda kama haydid mar haddii aadan war ka haynin xaaladdu waxay ku horraysay markaan hadda dambe faker oo beriyaan toobad keeni doona iyo camalkan saalixa beriyaan samayn doona midna hadhihin camalka aad maanta samayn karto berri haw dibdhigin inaad berri noolaa doontid ma ogidi camal aad xunood aad ka tegi kartana de camal xumaba jire camal xumooda ka tegi karin maba jire hadhowtaan ka toobad keeni doonaa darteed hawla imaan saas le weeye markay insaanka aadamiga waa la waaniyey ilaahay waana nagu filan uuna waaniyey rasuulullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam waana nagu filan uuna waaniyey waxaa laakiin cajaa'ib lahu iyaduna aan wax la hilmaami kara aan ahayn kelimo yaroo caliya bn abi taalib uu ku dara oo meeshaas iyaduna kasii farcamaysa insaankan bani aadamkan aan war iska haynin oo markaa unu iska kibraya caliya bna abi taalib baa xikmo sheegay wuxuu yidhi maal ibni aadam walfakr ina nebi aadam iyo faankaaba maxaa u dhexeeya meeshay munaasab isaga yihiin oy qaraabo ka noodeen waa xaggee meel ay qaraabo ka yihiin male wuxuu sheegay caliya bna abi taalib wuxuu yidhi insaanka awaluhu nudfatun madira bilowgiisii hore wuxuu ahaa biyo wasakha markii hore maxaa ka samaysneed ila waxaa weye aslu khalqiga biyuu ahaaye mugta ilaahayna wuxuu sheegay min maain mahiinin biyo qashino dulliya in laka abuuray uu sheegay markii hore asalkaagi wuxuu ahaa waa nudfa madira waa kow aakhirkii khabiis weeye bilowgii hore dhammaadkiina muxuu noqday wa aakhiruhu jiifatun qadiratun markii dambena bakti laleeyahay naga qariya yuuna dhibin qofkii guryaha tabcay oo gaariyaalka tabcay maraakiibta tabcay oo diyaaradaha tabcay oo aada u xaragoon jiray naftu hadday ka baxdo guriga loogu sii kaadi maayo war guriga isagaa lahay cabaara loo sii daayay la dhihi maayo naga fogeeyaa laleeyahay xagga in la fogeeyana waxaa kalifaysa wax yar haddii uu joogo yaa u adkaysan kara qurunkiisa wax waddanka joogay lama arka guriga gaarkiisa la joogi maayo intuu noola guriga inta meeshaas ka seexda inta kale looga nacfinaye haddii uu dhinto urkiisa waddanka dhan naga soo qariya ciidda goodu dheer inta lagu qodo oo dhagxaan waaweyn afka jaqafi afka laga saaro waa ciid waxaad moodaa in lale yuu nagu soo noqon rarkaa loo adkay yuu nagu soo noqon aakhirkaagii marka baktigaas qofkii dadkuu jeclaa uu leeyahay iga qariya godka iga soo canyayuuba uu aakhirkiina ku dhamaanaya wamaa baynahumaa yaxmilu lcadir inta udhaxaydana waa suuli iska guuraya ina lilahi wa ina ilayhi raajiun waxa boosaneer kaa buuxa qashinka meeshan ka buuxa oo mar haddii aad macnaa mararka gobolkood afka markuu qofka caloosha ka fasaado kale afka hadduu ka neefsado isagu isku dhibtoonayo inta la joogta iska daay gadaal hadduu ka neefsadana ibtilaba ka timid bacradiiba ay ba'day asalkii waa xumaa dhammaadkii waa xumaa dhexd inta udhaxayda isla qurxoon yaho labiskaasito si fiican isu jaqanjooginayana waa boosaneer guuraya lewe muxuu ku faana waayahay lagu faana meeshaas lama taal marka qofka hadduu hadduu hadduu caqli leeyahay ciddii caqli le oo wax lagu waantoomo horna loo yiri wax lagu waantoomo waa un taasi waa tahay alxadiid alkhamis xadiidka shanaadna marwi waxaa laga wariyay canhum bilmu'miniin mu'miniinta hooyadoodii baa laga wariyey ilaahay baa yidhi wa aswaajuhu ummahaatuhume ummi cabdillaahina waa kunyadeedii gabadha cabdillaahi hooyadii lagu magacaabay waxa weeye waxaad nabigu sheegay sala allahu alayhi wasalama alkhaalatu bimanzilati alummi habaryartu waa guddoomiye ku-xigeenkii hooy hooy hooyo booskii kuxiga wey haddii hooyo la waayo hooyaday ku xigtaa waa hooyo yartii hooy moogtahay sidan hooy habartay sida qofku uu yidhahdo macnaa waa hooyaday oo kale ah habartii ka yareedna loo yidhi habaryar af somaaliga waa soo dhaweyna o macno macno dhawaan u samayn marka waxa weeyaan wiilkaan hooyo hooyo dhashay uma ahan asma binta abubakrin sadiqa dhashay walaasheedaa dhashay marka waxa weeyaan way masayrta maalin maalmaha kamid a caaisha oo waxa weeye gabadh aad masayr ku cajaabisanay aheede waxay tihi nabi allow haweenkaaga oo dhan mid kastaba kun yeeleed anigana kun kunyo melihi kunyada ogow annaga hadda markaan fiirna dhaqanka soomaaliya wax macnaaba jiraba nalama leh laakiin dhaqanka carbeed ee sharaf ku leedaho qofka markii la qadarinayo kunyadaa loogu dhawaaqaa ha macnaa abuu fulanin iyo ibnu fulanin iyo ummu fulan qofka haddii la yidhahdo qofkaas waa la xushmeeyey waa boqor hebel iyo madaxweyne hebel qof la yidhi oo kale xooga sayid hebel oo kale nin la yidhi oo kale waa qof la yidhi waa isjaqanjooginaya waa nawcan min alixtiraami ay carabta u taqaanaa kunyada marka waxay tihi haweenkaas kale oo dhan mid walba magacii aan aan xurmada lahayn iyo magacii ixtiraamka ahaayoo kunyada haylada mid walba ilmay dhashay anigu ilmo ma dhali labanaan kaa igu dhacday tiri wax kaas ilmo dhalid kale u ooyi mayda faankay rabta mauti ummu fulaan in la yidhaahdo faanta umu cabdillaahi yidhi soota adigu baa wiilka wiilkaya korsatay ogow ma dhalin habar yarna waa uta waana korisay iyadaa korisay adigu umu cabd cabdillaahi yaa tahay yidhi sacaada marka can umi lmu'miniina waxaa laga wariyey mu'miniinta hooyadeedii ummi cabdillaahi gabadha ummi cabdillaahi kunyadeeda la yidhaha caaishata gabadha caaisha la yidhaha radia allahu tacala canha laakiin alunada waxaa laga wariyey qaalad inay tiri baa laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka alla waxau man xadatha qofkii kusoo daro kusoo darisiiya fii amrina hada amarkanaga qofkii kusoo darisiiya waa diintanade qofkii diintanada kusoo dara maa shay laysa aan ahayn huwa maaguwa minhu min alamri waxaan amarka ka mid ahayn qofkii kusoo dara fahuwa shaygaasi raddun marduudun shaygaas waa mid la radiyey wey waxaasuu keenay waa la iska tuuray laga aqbali maa wejigaa looga dhifanaya qolada beliysano inkaarta qabta xadiidkaas iyagoo waa ujeedo rabay markay dadka u laqbaynayaan u sheegayaan iyagoo kitaab akrinaya ka akrinaya maan arag laakiin hadday dadka n waxaan wacdinaynaa leeyihiin waxay ka boodaan intaas muhimkaahay ka boodaan maa laysa minhu inta lafdigiisa la sheegaa waxaa laleeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam waana beenad nabigu wuxuu yidhi waxaan diinta qofkii diinta wax ku dara waa lagu radinaya been nabigu ma dhihin qofkii diinta wax ku dara waa lagu radin nabigu ma dhihin waa laga been sheegay ee waxaan ka mid ahayn qofkii ku daraa lagu radinaya wax ka mida qofkii kusoo dara waa laga aqbalaya wixii diinta lagu darayaa xadiidkaana sida uu caday ogow manduuqa xadiidku wuxuu yahay sida u dhawaaqayaa waxay tahay waxaan diinta ka mid ahayn qofkii ku dara waa la radinaya maxaa mafhuumku noqonaya qaydkan muxuu meesha u yaalla maa laysa minhu macnaa laga rabaa awow wax diinta ka mida qofka ku dara waa la aqbalaya waa la soo dhaweynaya warka dadka gobolkooda waxba fahmina waxay yidhahdeen nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam waxaan shayga ma ogaa waxaa nebigu ma ogaa ama maadaama nebigu ogeyn waxaani bidca le weeye waa halaiska tuuro waa gaf diinta laga galo loo fiirsan miisaanka shaygu inuu xaq yahay inuu baadil yahay lagu gartaa ma ahan ogaalkii rasuul llahi maxamed sala allahu alay wasalam nabiga zamankiisii shaygan ma lagu dhaqmayey miisaan ma aha saxa miisaanka saxa ahi waxay tahay wixii nebigu ogaa oo nebiga xilligii uu joogo lagu dhaqmayay sala allahu alayhi wasalam waxaani mawaafaqsan yahay mase waa garamarsan yahy miisaanka nuxurka hay kaa lewa maxaa yeelay isagaa nebi maxamed wuxuu kuleyahay xadiidka saxiix muslim waxuu kuleeyahay man sana fi lislaami sunatan xasanatan kana lahu ajruha wa ajru man camila bha ila yawmi alqiyamati in dad wax la jideeyo nabigu asagaaba noo diraya ogow wax cusub sii wad wax un islaamka dhexdiisa wax fiican ku dara ilaahayna muxuu yidhi wafcalu lkhayr aljinsiyaha la geliya soo arki maysa salaad iyo fulan inta la sheegay ya ayuha aladiina aamanu rkacuu wasjuduu wacbaduu rabbakum markii ajzaa jus-iyaad cibaadadii kamidana loo sheegay mid hebel sameeya mid hebelna sameeya waxaa la yidhaha tacmiim bacda taksiisa la yidhaha salaad sujuuda iyo rukuuca iyo fulan fulan waa juz-iyaad cibaadadii ka mid a wafcalu lkhayra labada war khayr on sameeyaa la yidhi khayrku waa ka hadimo wax noocu rabahaad aljinsiyaha inta la geliyaa la yidhi khayr un sameeya wuxuu yoy shar noqonin markii ilaahay ku yidhi inta juz-iyaad kuu sheegay camal hebel samee camal hebelna samee khayr oo dhanna samee ilaahay ku yidhi nebi moxamedna ku yidhi sala allahu alayhi wasalam waxsan islaamka dhexdiisa ku jidee ku yidhi waxaan diinta ka mid ahayn haddaad ku darto waa lagugu tuuraya laakiin wax diinta ka mid haddaad ku darto waa lagaa aqbalaya nebigu ku yidhi miisaan intaas markaa haysato dabadeed shaygaan nebiga xilligiisi ma jooga ma noqonaya ma noqonaya agow intaan inaad tuurtay noqo afcalkhayra tuuray noqonay agow man sana fi lislaami sunatan xasanatan way iska tuuraya noqonaysaa nabiga zamankiisii waxaani ma joogeen haddii miisaan laga dhigo nusuustaa iska firdhiya noqone wixii nebigu xilligiisii joogay keliya ha diin ah wixii uusan xilligiisa jooginna diin ma ahna haddii la yidhaahdo hal shay oo diin diinoon haysana ma jiro hal shay keligiisoo diinaan haysana la heli maayo iska dhaafka xadiid hebel iyo kitaab hebel bukhaari iyo fulaan iska daaye misxafka qur-aanka kitaab ilaahay iyo diin ilaahay noqon maayo maxaa yeele nebigu wuxuusan nebigii xilligiisii joogina widka ah nebi maxamed miyaa subax ku ogaa nebi maxamed miyaa juz ku ogaa nebi maxamed miyaa xisib ku ogaa nebigu maqra kuma ogeyn intaasoo dhan ka soo gudub waa shay qur-aankii kolley kor looga marmariyey xoogaha ma ahan qur-aankii wax ka mida ma ahan qur-aanka ajzaadiisa juz ka mida dhibic nebigu kuma ogeyn hal dhibica nebigu kuma ogeyn dhibic kor ka saaran mid hooska ka saaran laba dhibcood saddex dhibcood nebi maxamed kuma ogeyn kordhiga nebigu kuma ogeyn hoosdhig kuma ogeyn god kuma ogeyn reeb kuma ogeyn misxafka xaggeedba u doona marka waa yahay nebigu xuruufta mujaraduu ogaa xuruuftoo mujaradoon hal xarako lahayn oon hal dhibic lahayn u ogaa haddii la yidhaha nebi maxamed wuxuu ogaa keliya ha lagu koobo diinta misxafka iska tuura sg mta xarakadii iyo xuruuftu way isleegyihiin oga wad intii nebigu ogaayo intaa nebigu ogeyn markii xuruufta iyo xarakada isu fiiriso way isla ekaadeen maxaa sii dheer dhibciyaa sii dheer misxafkii marka intii nebigu ogaayo intaa nebigu ogeyn intaa nebigu ogeyna badtay soo arki maysa waana kalaamu rabbi alcaalamiin oo ma ahan qur-aankii lama dhihi karayo marka waxa wey meeshaa xadiidka way ogow inta xadiidkaana nuxurkii soo baxaya soo arki maysa waxaan diinta ka mid ahayn qofkii kusoo daraa lagu tuuri wax diinta ka mida qofkii kusoo dara waa laga aqbala kaa qur-aankiu ka mid yahay kordhigaan qur-aanku ka mid yahay hoosdhigu waa ka mid godkii reebku waa ka mid dhibcuhu waa ka mid qur-aankaa lagu soo daray nabiguna kuma ogeyn sala allahu alayhi wasalam la ridima marka waa la aqbalaya haddii marka miisaankii un hore aad ku dheganaato misafkaan iska dhig intii nebigu ku ogaayay intaa nebigu ku ogeyn intaa nebigu ku ogeynaa badan labana diidi karaa ogow iska dhaaf nabi maxamed abubakar aan ku ogeyn cumar aan ku ogeyn cali aan ku ogeyn cuhmaan aan ku ogeyn saxaaba o dhan kuma ogeyn waa taabiciintii kasii dambe xarakadaan iskale xataa taabiciintu waxay ogeyn taabiciin intay ogeyd ma ahayn xarakadaa waaweyn kordhiga oo dhibic ka lara ah oo khad